wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ka daafurtay barnaamijka dimuqraadiyeynta maamulkaas waxaana kulanka kasoo qaybgala ururada bulshada rayidka maamulka degmada jowhar iyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka hirshabeelle ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid a ka qaybgalayaasha waxa ayna dareenkooda ku cabireen ahamiyadda kulankan uu leeyahay bulshada
maxaa yeelay dowladaheennan aan dhisannay ama ha noqoto degmo ha noqoto ama gobol ha noqoto ama state ha noqoto ma socon karaan kuma socon karaan deeqa kuma socon karaan waxay ku socon karaan waxaan annagu aanu siinayno dowladda siday ugu go-aanta dowladda hirshabeelle oo madaxweyneha ugu sarreeyo iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda hoose siday ugu go-aantahay isla xisaabtan ayaan ugula tusuga halkaan waxaan aad ugu faraxsannahay annaga markasta haddaan nahay dhallinyarada in horumarka la samaynayo dowladda hirshabeelle gaar ahaan dowladda caasimadda dowladda hirshabeelle waxaan ognahay isla xisaabtan hadday noqoto iyo haddii horumarin dowladnimo iyo bulsho ay noqotaba oo kale in maanta la daahmo waxaad u fiican waaye tani ayaa waxay daliil u tahay iyo fafaalaha dowlad wanaagga ka soo socdo dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dowlad goboleedka hirshabeelle nuur xasan muuse ayaa sharaxaad ka bixiya kulanka waa barnaamij cusub oo yacni daaran dimuqraadiyeyn dowladaha hoose isla xisaabtan dimuqraadiyeyntana waa wax yar inaan ka yidhaahdo dimuqraadiyeyntu waa geedi socodka kor u qaadista xuquuqda shacabka ee go-aan gaarista siyaasadeed waxaana ka mid ah ka qayb qaadashada siyaasadeed dimuqraadiyeynta waxay xaqiijinaysaa in dhammaan muwaadiniinta ay ka qayb qaataan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka hirshabeelle cabdi daahir guure karoole oo si rasmi a u daafura kulanka ayaa sheegay ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay kulanka
dimuqraadiyadda iyo isla xisaabtanku wax qof keliya kusoo degi kara maahan waa wax u baahan in laga shaqeeyo dadka markay meel ku nool yihiin haddayna isla xisaabtamin waxba kama dhexay karaan waxba ma wada samaysan karaan qof aan la xisaabinaynin lalama sheekaysan karo lalama macaamili karo waa qof awood gooniyo leh dictator uu noqonaya insha allah waxaan rabnaa in la isla xisaabtamo in la daadajiyo dowladnimada in canshuur iyo horumar iyo dib u dhis laga wada kulanka ayaa socon doona muddo saddex maalin ah waxaana diradda lagu saari doonaa horumarinta dimuqraadiyadda bulshada ku nool magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe